bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlh rb اlعaalamiin wslى اllه وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى alih وaصxaabih aجmaciin ama bacdu qala اlimaamu abu ciisa الtirmidiyu raximah اllah tacalى baabu ma jaءa fi اlxaa'idi tatanaawl الshayءa min اlmasjidi baabu bayaani ma kii cadayntiisi buu u baab yahay jaءa yimid fi اlxaa'idi naagta xaydka qabto tatanaawalu shaya shay qaadanayso min almasjidi masjidka ka soo qaadanayso qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa cabiidatu bnu xumaydin wa huwa almacruufu bilxadaa cabiidatu bnu xumayd alxadaa saduuqu naxwiyu rubamaa akhطa'a akhraja xadiidahu albukhaariyu asxaabu sunan اlarbaca can اlأcmash wahuwa sulaymaan bnu mihraan alkaahiliyu can haabit bni cubaydin wahuwa haabit bnu cubayd alansaariyu mowla zayd bni haabit hiqat akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladab اlmufrad wamuslim wاlarbaca can اlqasim bni muxamed wahuwa alqasim bni muxamed bni abi bakrin qaala qalat caaishatu qaala lii rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka wuxuu igu yidhi naawiliinii iisoo dhiib alkhumrata salliga ama sajaayadda min almasjidi masjidka igaga soo dhiib qaalat waxay tihi qultu waxaan idhi innii xaaidun xaa'id baan ahay qaala waxa uu yidhi ina xaydataki adiga xaydkaaga laysat fii yadiki gacantaada ma ahaanin marka naawiliin alkhumrata min almasjidi masjidkan kee waaye marka meeshii guriga uu nebiga kaga tukan jiray miyaa ma iyadaa masaajidka ku dhex jirto xadiidku wuxuu tilmaamayaa ama axaadiidtan ay tilmaamaysaa iyada waxay ku jirtay guriga nebigana masaajidkuu ku jiray sal alla l slam markaasuu leeyahay naawiliin alkhumrata min almasjid meeshaan ku tukanayay salliga iga soo qabo isagaa marka masaajidka ku jira ayb amase in la yidhaahdo sida uu hadda tabwiibkiisa ka muuqato baabu maa jaءa fi اlxaa'idi tatanaawalu shay'a min almasjidi inay wax kasoo inta laacdo dariishada ama albaabka wax masaajidka ku jiro ay soo qabato oo ay soo qaado sidaasuu marka isaga ka dhigay ayb marka ina xaydataki laysat fii yadikina macnaheedu waxa ay tahay xaydka makaanka uu ka socdaa najaastu ka socotaa laakiin gacantaada daahir waayo najaas maaha haddii marka iyada inay wax masaajidka ka soo qaado ay leedahay shaki ka qabto meeshaa culimmadu waxay yidhahdeen waxaa ka soo baxayo naag xaa'ida masjid inay gasho mutaqarir agtooda waxaa ka ahayd asxaabta xoogaa arrin culus inay tahay leanna gacantaadii masaajidka geliya wax ka soo qabo ayay ka ashashaysaa oy leedahay xaa'id baan aniga ahay lowlaa shay iyaga yacni mutaqarir agtooda ka ah hadduusan jirin maynan dhahdeen sidaas sidaas marka qaar waxay u daliishanayaan xaa'id masaajidka inaynan gelin iyo junubba ayb waana qowlka jumhuurku ay qabaan aayadda wain kuntum junuban faaharuu wain kuntum mardaa aw calaa saf aayadda yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaata waantum sukaara xataa taclamuu maa taquuluuna walaa junuban ilaa caabirii sabiilin laba tafsiir baa ku jirta marka masaajidkii haddii la yidhi marka masaajidkii junubka yaanu gelin ilaa inuu gooynaya maahan marka mugsigii iyo nagaadidii meeshaas marka inay xaaraam ay tahay ama aynan bannaanayna laga qaadana ama laga fahmaa bacdi salafna aayaddaas waa ka qaateen macnahaas asaga ayb ayb qaalat caaishatu qaala lii rasuulu llahi sal l slam naawiliini alkhumrata sajaayadda iisoo dhiib meesha yani salliga lagu tukado min almasjidi masjidka igaga soo dhiib ayb qaalat waxay tihi qultu waxaan idhi innii xaaidun xaa'id baan ahay qaala waxau yidhi ina xaydataki xaydkaagii laysat fii yadiki gacantaada ma ahaanin marka haddii wax inay ku daataan iyo waxaa looga cabsanayaan la yeeli karin gacantaadayna dhiig iyo waxba kama socdaan qaala wafi lbaabi can ibni cumara waabi hurayrata qaala xadiidu caaishata xadiidun xasan wa huwa qowlu caamati ahli اlcilmi weeyaan laa naclamu baynahum ikhtilaafan fi dalika ikhtilaaf ma aanan ogin buu yidhi dhexdooda bian laa ba'sa dhib inayna lahayn an tatanaawala alxaa'idu naagta xaydka qabtaa inay soo qaabsato shay-an wax min almasjidi inay kasoo qabsato marka ma gelayso waa laacaysaa waxbay kasoo bixin marka iyada sidaan marka la dhaho masjidkii bannaankay ka joogtaa wax iiga soo qabo gacantay ku laacaysaa waa kasoo qabanaysaa taas inaynan dhib lahayn waana macnaha uu tarjamay qaala baabu maa jaa fi karaahiyati ityaani alxaa'idi baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu u baab yahay jaa-a ku yimid fii karaahiyati ityaani alxaa'idi naagta xaa'idkaa u tegiddeeda nicida la nacay haween marka yacni xayd qabto in loo tago la jimaaco qaala xadaanaa bundaar wa huwa abu bakrin moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin wa huwa alqaطaan wa cabduraxmaan bnu mahdiy wa bahzu bnu asad bahzu bnu asad alcamiyu albasriyu hiqatun habtun rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita qaluu xadaanaa xamaad bnu salamata can xakiimin اlأhram waa xakiim albasri fiihi liin akhraja xadiidahu asxaabu sunan اlarbaca ninkan marka dacfi baa ku jira can abi tamimata alhujaymiyi wa huwa طariif bnu mujalid bni tamimata alhujaymiy hiqatun akhraja xadiidahu albukhaariyu wاlarbaca can abi hurayrata can الnabiy sal ly slama qaala man ataa xaa'idan xaa'id qofkii u yimaado u tago aw imra'atan ama naag fii duburihaa gadaal uga tago ow kaahinan ama mid kitaab gaablow ah u tago qeybka iyo sheeg sheego faqad kafara bima unzila calaa muxamed waa ku gaaloobay wixii lagu soo dejiyey nebi moxamed korkiisa ayb xadiidka marka man ataa kaahinan iyo aw imra'atan fii duburihaa iyo shawaahid buu leeyahay waa soo arooray laakiin xaa'idku yacni isagu shaahid ma haysto xakiimkan alarabna waa ku jira oo daciifa qaala alimaamu abu ciisa laa nacrifu hada alxadiida ma garanayno ila min xadiidi xakiimin ilarab can abi tamiimata alhujaymiyi can abi hurayra marka yacni xakiimna fiihi liin dacfi baa ku jira wa inamaa macnaa hada cinda ahli اlcilmi kan macnihiisu wuxuu yahay ahlucilmiga agtooda cala taqliidi adkayn macnaha marka waxuu ka wadaa haadaada ishaarada waxay ku dhacaysaa yani faqad kafara bima unzila calaa muxamed gaalnimadan marka gaalnimo diinta uu uga baxaya miyaa mase ma aha marka tirmidi wuxuu leeyahay wa inamaa macnaa hada cinda ahli lcilmi cala taqliid gaalnimo diin looga baxo maaha oo ninku hadduu naag xaa'idow tago haween buu gadaal ka isticmaalay gaal ma noqonayo diinka kama ugama baxayo sidaas kufrigan marka waa kufrun duuna kufrin waa acmaashii gaalada qofku laakiin hadduunan isagu istixlaal iyo wax la imaanin bilaa ta'wiil gaal marka ma la dhahayo waqad ruwiya can اnabiyi sala اllahu alayhi wasalama qaala man ataa xaa'idan waxaa laga wariyey buu leeyay nebiga naag xaa'ida ninkii u tago falyatasadaq bidinaarin kafaaraha la baxo diinaar ha sadaqaysto falow kaana ityaanu lxaa'idi kufran naag xaa'ida in loo tagaa hadday gaalnimo diinta looga baxaa tahay lam yu'mar fiihi bilkafaarati kafaara lama fareen xadiidkuu ka istimbaaday marka yani fiqhi aad u cajiib badan wuxuu leeyahy kafaarada qof muslima la faraa oo ay wax u tartaa gaalku laakiin dee diinta waaba ka baxayba maxay u taraysaa hadduu kafaaro guto uu kafaaro la yimaado waaba maxay u taray kafaaradii muslim maaha waxba lagama aqbalaayo ayb macnahaas marka kufrigu inuunan ahayn kufrigii diinta looga baxayay taasaa marka daliil u ah qaala wadacafa muxamadun imaamu lbukhaari waa daciifiyey hada alxadiida xadiidkan min qibali isnaadihi xagga isnaadka xakiimkaasaa ku jiro wa abuu tamiimata alhujaymiyu ismuhu ariif bnu mujaalid marka laakiin man ataa kaahinan fasadaqahu baa ku jirta ninkii kaahin u yimaado wuxuu sheegayo u rumeeyo faqad kafara bima unzila calaa muxamed ayb baabu maa jaءa fi lkafaarati fi dalika baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu u baab yahay jaa-a ku yimid fi lkafaarati kafaaradii fi dalika arrinkaagaas ninku haddii naag xaa'id oo uu tago kafaaro gudkiisa wax laga rabo qaala xadaanaa caliyu bnu xujirin wahuwa asacdiyu qaala xadaanaa shariikun huwa bnu cabdillaahi الnaqaciyu wahuwa saduuqu yukhdi ama kahiiru اlgalط qaala xadaanaa can khusayfin waa khusayf bnu cabdiraxmaan aljazari saduuqu sayi اlxifdi اhtalaa bأhra wrumiyakhalطa bأkhra warumiya bاlirjaa akhraja xadiidahu asxaabu sunani alarbaca can miqsamin ninkaana marka waxaa la yihahdaa miqsam ibni bujrata wayuqaalu najdahna waa la yihahda abulqaasim wayuqaalu mowla bni cabaasna waa la yidhaahdaa lilusuumihi ibnu cabaas aad u laasimay oo kaana yursil akhraja xadiidahu albukhaariyu walarbaca can ibni cabaasin can اnabiy sal l slama fi rajuli ninka yaqacu calaa imra'atihi haweenaydiisa u tagaayo wahiya xaa'id iyadoo xayd qabto qaala wuxuu yidhi yatasadaqu binisfi diinaar diinaar barkii ayuu sadaqaysanayaa marka hadda diinaarku u dhigmaa taqriiban waa afar garaam afar garaam iyo jajab oo dahaba oo dahaba marka nisfu diinaar meeqou noqona laba garaam meelahaasu sadaqaynaya laba garaam oo dahaba meelahaas ayaa nisf noqonaysa marka qaala xadaana alxuseyn bnu xuray qaala xadaana alfadl bnu muusa xuseyn bnu xuray waa soo marnay alfadl bnu muusan waa alfadl bnu muusa asinaani hiqat habt rubama aqraba akhraja xadiidahu asxaabu lkutub sita can abi xamzata asukariy moxamed bnu maymuun hiqatu faadil akhraja xadiidahu asxaabu alkutub الsita ninkan waa ninkii ibn اlmubaarak uu yidhi la su-aalay markii la yidhi ma jamaacada yaa waayo diintu ay sheegayso ama xadiidku sheegayo markaasuu yidhi abu xamzata sukari jamacat ninkaa keligiis waa jamaaco yidhi sida uu sunnada u haystay iyo wanaagiisa can cabdilkariim huwa cabdulkariim ibnu malik aljazariyu hiqat mutqin akhraja xadiidahu asxaabu alkutub الsita wuxuu ku qaldoomayaa ninaan soo marnay cabdulkariim ibn abilmukhaariq yaa lagu qaldaa badanaa can miqsam miqsamki haddaan soo dhaafnaa miqsam ibni bujrin ibni bujrata can ibni cabaasin can nabiy sal l slama qaala ida kaana daman axmara haddii uu yahay waqtiga uu u tegay haweenayda yani ama sida uu ugu tegay xaalad ay ahayd ama ay ku jirtay daman axmara dhiig guduudan fa diinaarun waidaa kaana haddii uu yahay xaydkuna daman asfara markuu kasii goyi rabo yani dhiig oo boorboor uu soo galay fa nisfu diinaar marka riwaayada diinaar ow nisfu diinaar oo kala towjiihinayaan culamada qaar saa u towjiihisa xadiidkaanay ka keeneen waxay leeyihin marka uu aad u badan yahay hadduu ugu tago waa xaaladda uu hor leeyahay dhiiga markaa markuu u tago waa diinaar markuu kasii go-i rabo oo uu khafiif noqdana nisfu diinaar markuu ka go-o iyadoon welina qubaysanin marka maxay noqonaya iyadan dhiiggii waa ka go-ay welina ma qubaysanin naagti maxay noqonaysaa markaasoo kale ma banaana naagta in loo tago iyadoon qubaysanin in loo tago waa xaaraan ijmaacaana kusoo arooray ijmaacaas marka ibnulmundirna waa sheegay ibnu kathiir waa sheegay mufasiriin badan baa ayaa sheegeen dhowr imaam baa ijmaacaas tilmaantay aayaddan hadda waa tilmaamaysaa wayasaluunaka cani ilmaxiidi qul huwa adan factazilu nnisaaa fi lmaxiidi walaa taqrabuuhunna xataa yaaharna qira'a mutawaatira sabciya xataa yaaharna macnaheedna xataa yatadaharna intay ayagu ka qubaystaan way yadaharna ma keenaysa inay duhri ka galaan ma aha ayb qiraa'adaa marka waxay nas ku tahay naagta inaan loo tegi karin ilaa ay ka qubaysato waa jiraan culammada qaar ee qabtay sida sheekh ilalbani oo kale inay bannaan tahay in loo tago ijmaacaasna isaga wuxuu leeyahay caaa mujaahid iyo cataa iyo ayaa inay bannaan tahay qabay laakiin ibnulmundir waa ka jawaababa arrinkaasu wuxuu leeyahay cataa ama yani mujaahid sanad saxiixa loogama haayo bal sanadka looga warinayo layth bnu abi sulayma ku jira oo daciif ah marka khilaafka uu sheegaya maba ansixinba marka khilaafka hadduunan ansixin aimadaas ijmaacooda la taagnaana marka iyo aayadda naska xataa yadaharna naagta marka dhiigga marku ka go-o soon oo kale waa iska bilaabi kartaa iyadoon weli qubaysanin soonka laakiin salaada iyo jimaaca iyo qur-aan akhriska iyo qubaysay u baahan yihiin ayaguna qubays bay u baahan yihiin marka haddee nin iyada hadduu sidaa ugu tago fadwana saas loo fadwooday isaguna nin wax kala garana uunan ahayn dembi male laakiin inuu iska ilaaliyo qaala xadiidu lkafaarati fii ityaani alxaa'idi naagta xaa'idka u tegisteeda kafaarada kusoo aroortay xadiidkeeda qad ruwiya can ibni cabaas mawquufan oo marfuucanba waa looga wariyey meeshaas marka de xadiidkan aad baa laysugu haystaa xaakim waa saxiix yeelay ibnulqataani alfaasi fi bayaan اlwahmi wاlyihaam waa ku saxiix yeelay ibnu daqiiq اlciidna fi kitaabihi alimaam isaguna waa ku saxiix yeelay marka xadiidkuna sidaas baa ka muuqanaysa wa huwa qowlu bacdi ahli اlcilmi ninku hadduu saa ugu taga naagta inuu kafaarada la imaado ahlucilmiga qaarkood qowlkooda waay wa bihi yaquulu axmedu wa isxaaq labadaa imaamna sidaasay ku tageen kafaarada in la bixiyo wa qaala bnu lmubaarak yastakfiru rabbahu rabbigiisu ka dembi dhaaf dalbayaa walaa kafaarata calayhi kafaarana laguma laha isaga marka xadiidkiiba unan u arkaynin saxiix markaas qaala waqad ruwiya milu qowli bni lmubaarak waxaa laga wariyay can bacdi taabiciin minhum saciid bnu jubayr wa ibraahimu naqaciyu kafaarada marka khilaafaa ka taagay qofkii marka iska bixiyaa waa fiican yahay de towbadna ku daro baabu maa jaءa fi gasli dami اlxaydi min athawbi baabu bayaani maa kii cadayntiisiiba u baab yahay jaaa yimid fi asli maya hoose wuxuu ku dhigay wahuwa qowlu caطaa bn abi rabax wbn abi muleyka wshacbiy wmakxuul wالzuhriy wrabiica wxamaad bn abi sulaymaan wاlqaasim dad badan buu ku dhigay meesha ibnu sayid الnaasa intaasna qoray waxyaabahan marka makhduudaadka kuma yaalla baabu maa jaءa fi gasli dami اlxaydi min athawbi baabu bayaani maa kii cadayntiisii buu baab yahay jaaa ku yimid fii gasli dami اlxaydi dhiigga xaydka dhaqistiisa min athawbi marada laga dhaqo yani dhiiggii xaydka hadduu marada gaaro in laga dhaqo macnaheedu marka waa inuu najaas yahay saasaa looga dhaqaa marka dhiiggaas xaydka marka isagada nas baa kusoo arooray dhiiggan kale ee jaraaxaadka iyo dhaawacyada iyana iyadana marka culimmadii waana uga qiyaasteen kan ila labadaba waa dhiig ijmaacna waa la imaamu nawowi iyo imaam axmed iyo ijmaac ay soo xikaayoodeen dhiigu inuu najaas yahay ayb qaala xadaana bnu abi cumar wahuwa moxamed bnu yaxya alcadaniyu qaala xadaana sufyaan can hishaam bni curwata can faatimata binti lmundir waa xaaskiisa xaaskiisuu ka warina iyada marka isaga maxay isku ahayn ilmaadeeray ahayn hishaam bnu curwata bni zubayr faatimatu bintu lmundir bni zubayr ibn alcawaam ilmaadeer waay labada waana isqabeen can asmaaa ibnati abi bakrin ayeydood waay marka can asmaaa ibnati abi bakrin ana imra'atan sa'lat nabiya sal l slam haweeney baa nabiga su-aashay cani thawbi marada yusiibuhu damu dhiigu ou asiibayo min alxaydatin ou ka asiibayo faqaala rasuulu llahi sal l slam xutiihi nabigu waxa uu yidhi xutiihi xog meesha ka xog uma markaa dabadeed uqrusiihi jajabi bilmaa'i biyo ku jajabi intaad meeshii biyo ku shubto sidaas u jajabi uma rushiihi biyo raaci ka bacdina wasallii fiihi dabadeedna ku tuko meeshaa marka waxaa laga qaadanaya dee dhiigga xaydka marka in najaas uu yahay layskana zuulinayo biyana weliba lagu zuulinayo xadiidkan marka wuxuu daliil u yahay buu yidhi khaaabi ana الnajaasaati inamaa tuzaalu bilmaa duuna gayrihi xadiidkan wuxuu kutusaa buu yidhi najaasaadka in biyo lagu zuuliyo wax kale lagu zuulinaynin lanna nebigu uma qrusiihi bilmaai buu yidhi duuna saa'ir اlmaa'icaat maxaa yeelay najaasaadka oo dhan tanay la mid yihiin lijaamici kulli inay najaas yihiin kaadi meeshay kaa gaartay qoraxdaa qallajinayso waa daahiray maradii noqonay ma wax jira maa haddaad maradii soo qaadoodan biyo ku dhaqinoo wax kale ku dhaqda sharaab iyo wax lamida sidoo kale ayb meeshaas marka jumhuurku saasay qabaan xanafiyadu laakiin waxay leeyihiin maya ee najaasada waxaa lagu suulin karaa bikulli maayicin daahirin wax kastoo dareere aho daahir ah xadiid caaishay daliishadeen oo dhahayo maa kana liixdaana ilaa thawbun waaxidun taxiidu fiihi faida asaabahu shayun min dami lxaydi qaalat biriiqiha qaalat biriiqiha ay facalat biriiqiha haddii meel dhibici wax ka gaaraan yacni candhuuftay saa ku dhehaysa intay candhuuftii soo qaadatay meesha ku tiraysa xadiidkan marka bukhaarina waa werina kan marka waxaa de muxtamal noqon karto marka xadiidka yacni qaalad biriiqi haada ma ku dhammaanin intaasna waxaa laga yaabaa marka intay candhuufteeda soo qaaday ciddada iskula xogto marka hore aharkii iyo raadkii inay baabi'inayso marka hore kabacdi ay biyo isticmaashay baa laga yaabaa hadda lama dhihin intaasay ku kaaftoontay bis lama dhihin marka inay biyo uga daba marisay waa suurtagal ixtimaal hadduu yimaadana de maca wujuudi اlixtimaali yasquط اdaliil daliilku marka haddii ixtimaal imaado waa dhacaan qala wfi اlbaabi can abi hurayrata wmi qaysi binti mixsan qala xadiiثu asma fi gasli اdami xadiiثu xasanu صaxiix ayb waqad ikhtalafa ahlu اlcilmi fi اdami ahlucilmiga waxay isku khilaafeen dhiigga yakunu cala اthawbi marada korkeeda ahaanayo fayusalii fiihi qabla an yaqsilahu uu dabadeed ku tukanayo maradaas inta aanu dhaqin ka hor faqaala bacdu ahli lcilmi waxay dhaheen min ataabiciina ida kaana damu miqdaara dirhami dhiigu haddii uu yahay dirham wax la eg qadar yacni dirham in la eg falam yaqsilhu ounan dhaqin wasallaa fiihi ouna ku tukada acaada salaata salaadda waa soo celina xadiid daciifa kusoo arooro muqadamada muslim lagu sheegay wa qaala bacduhum ida kana damu akara hadduu ka badan yahay min qadri dirhami acaada salaata wahuwa qowlu sufyaan athawriy wabni lmubaarak ayb waa isagoon ogeynama wax lamida gadaal ka ogaaday salaadii ma soo celinay ka hadla qaala walam yuujib bacdu ahli lcilmi min ataabiciina wagayrihim calayhi licaadata ma aynan ku waajibinin wain kaana akara min qadri dirhamiba ha ahaado wabihi yaquulu axmedu waisxaaq wa qaala shaaficiyu yajibu calayhi algaslu dhaqid baa waajibaysa wain kaana aqala min qadri dirhami wax yar baa ahaada washadada fii dalika waa adkeeyeyna arrinkaa imaamu shaafici ama ha yaraado ama ha weynaado isaga ma kala qaadqaadin ayb mararka qaar marka dhiiggii waa la dhaqayaa markii la dhaqo raadkii baa meesha baaqi kusii noqonayo ma tirtir maayo markaasoo kale de haddii inta la dhaqay lagu dadaalay raadkii wax un ka muuqdaan laa bas intii dadaala waa la sameeyey marka baabkan hadda waxaan u ka hadlaynay dhiigu najaas miya mase najaas maahan inay isku khilaafsan yihiin maaha ee salaad ma la soo celina mase lama soo celinayo lagu tukaday maro dhiig yar uu ku yaallo qofkii aan ogeyn maalan haddii uu ku tukado salaadda uu arko ma soo celinaa salaaddii mase ma soo celinayo mas'alo u khuduucayso wax kale waay taasna ama laakiin fii najaasati dami imaam axmed laftiisa yaa waxaa ka ansaxay ijmaac u soo naqliyey uu leeyahay marka dhiigu inuu najaas yahay dhiiggan caadigan imaamu nawowina majmuucuu kusoo raray waxa kale ee aad moodaysid inay ka hor imaanayaan ijmaacaasna waa waqaa'icu acyaanin laa cumuuma lahaa nin tukanaya waran lagu soo tuuray dhiiga ka burqaday waaqacatu cayn waayo duruuf iyo waxyaabo badan wax ku xiran waay waaqacadu hadday tahay shaygu waaqacatu cayn marka uu yahayna xugun caama ma noqon karan xukunka caamkaa marka wuxuu ku imaanaya dilada la yaqaano baabu maa jaa fi kam tamkutu nufasaau baabu bayaani maa kii caddayntiisiiba u baabihe jaa-a ku yimid fii kam imisaa tamkuhu ay nagaanaysaa annufasaau naagaha dhiig umuleedka qabo nifaaska qaala xadaanaa nasru bnu caliyin aljahdamiyu wa huwa athaclabiyu laxwal maya kan maaha waa soo marnay ninkan nasru bnu caliy bni nasr bni caliyin aljahdamiyu qala xadaanaa shujaacu bnu lwaliid abu badrin whuwa abu badrin alkuufiyu sakuniyu saduuqun akhraja waricun lahu awhaam akhraja xadiidahu asxaabu lkutub sita can caliy bni cabd laclaa wahuwa thaclabiyu laxwal saduuqun rubama wahin akhraja xadiidahu asxaabu sunan اlarbaca can abi sahlin masalkan marka kahiiru bnu ziyaad ayaa la yidhaahdaa hiqatun akhraja xadiidahu abu dawuud wtirmidiy wabnu maaja can musata alsdiya naagtani marka musa alsdiya maqbuulatun akhraja xadiidaha abu dawuud watirmidiy wabnu maaja can ummi salamata qaalat kaanat innufasaau naagaha umulaha ah waxay ahaayeen tajlisu calaa cahdi rasuulillahi sal ll ly slam waqtiga rasuulka inay fariisanaysay arbaciina yowman afartan maalin ayay joogi jireen waa hadduunan dhiigga ka go-in wa kunnaa waxaanu ahay nadlii wujuuhanaa wajiyaalkeenna inaan marinayno oo aan ku dhaashaynay bilwarsi huruud ayaan wejiga marsanayna min alkalafi min ajli alkalafi khayraadda iyo taqyiirka dartiis kalafku waa wejiga marka waxoogaa midabkiisu isbedelo qayirmo taas darteed si aanay noogu dhicin ayaa waxaan samaynaynay wejigii baan marka huruud iyo warsi iyo geedahaas aan marin jirin ayb qaala xadiiimaamu tirmidi wuxuu yidhi xadiiun laa nacrifuhu waa xadiid aanan garanaynin ila min xadiidi abi sahlin can musata alsdiya can umi salamata wasmu abi sahlin kahiiru bnu ziyaad qaala moxamed bnu ismaaciil caliy bnu cabdilaclaa hiqat waabu sahlin hiqa walam yacrif muxamedu hada alxadiida ila min xadiidi abi sahlin imaamu lbukhaarina xadiidkan halkan dariiq unbuu ka gartay de iyadii mutaabacay u baahan tahay musat alasdiya mutaabaca u baahan qaala waqad ajmaca ahlu lcilmi waxay ku ijmaceen min asxaabi nabiy sal ll ly slam wataabiciina waman bacdahum iyo dadkii ka dambeeyay calaa ana anufasaaa tadacu salaata arbaciina yowman afartan maalin waa ka tegay salaada ilaa an tara duhra duhra inay aragta maahan qabla dalika afartanka ka hor haddii afartanka ka hor ay aragto duhri de salaaddii waa bilaabaysaa markaas afartan keliya uma calaamaysnaanayo fa inahaa taqtasilu way qubaysanaysaa wa tusallii waana tukani meeshaas marka ibnu xasmi baa wuxuu qabaa madhab hariib ah xadiidkan caa-isha uu nabiga ku yidhi annufisti markuu arkay waqtigii xajka ay u socdeen waa kii yidhi annufisti miyaad xaydshay ayuu ka wada annufisti ereygaas marka nifaaska maadaama xayd loo isticmaalay wuxuu yidhi nifaaska iyo xaydku waa isku axkaam dhinac walba akaru nifaas marka wuxuu ka dhigay shan iyo toban lixdii ma inta xaydka naagtu uga joogta salaaday nifaasna uga joogay lix beri toddoba beri qaalib waa shan iyo tobanka waa ugu badan warkaas marka ibnu rajab fatxulbaariga wuxuu yidhi wax ka fahmay xadiidkaas waxaas uu ka hadlay wax ka fahmay ma jiraanuu yidhi hortiis isaga dawaana sidaas marka nifaaska iyo xaydku masaa'il badan iskaga mid ha ka ahaadaan laakiin muddat nifaas iyo muddat lxayd isku mid maaha meeshaa marka waxaa dareemi ahmiyada ay leedahay naska marka wax laga fahmaayo dabcan dadkii hore in la fiiriya ilaa haddii kale dadka khilaafkoodu maba dhammaanayo fa idaa ra'at iddama dhiigga hadday aragto bacda alarbaciina afartan maalin kadib weli dhiiggii hadduu socdo fa ina akara ahlilcilmi ahlucilmiga badankood qaaluu waxay yidhaahdeen laa tadacu salaata salaada ka tegi mayso bacda alarbaciin afartan maalin kadib salaad ma ka tegayso oo markaa yacnii dhiiggu muxuu noqonaa mustaxaaday noqoneen wahuwa qowlu akar اlfuqahaa buu yiri waxaan u malaynaa marka ibnu rajabna kitaabkan fatxulbaariga isxaaq ibnu raahuuya wuxuu ka soo raray wax ijmaac u eg arrinkaas ayb wa huwa qowlu akar اlfuqahaa buu yiri imaamu tirmidin halkan wabihi yaquulu sufyaan thawriy wabnu lmubaarak washaaficiy midaana ayaabl marka shaafici agtiisa waxaa mashhuur ah fartanka hadduu dhaafo ilaa lixdan in la sugo akaru nifaas waa situuna yowman wixii lixdan ka badan ayuu dhahayaa istixaaday gelay haalibka waa afartan akarkana waa situuna yowman sooma haddana halkan imaamu tirmidi wuxuu leeyahay shaafici wuxuu ku daray dadka qabo afartanba hadduu dhaafo inay tukanayso lidalika imaamu nawowi majmuuca wuxuu ku yidhi waxakaa abu ciisa tirmidiyu fii jaamicihi inta meeshan can ishaaficiyi anahu qaala akaruhu arbacuuna yowma wahada cajiibun wاlmacruufu fi lmadhabi maa sabaqa ay situuna yowma dabcan marka de tirmidi naqliga uu shaafici ka sheegayo naqli sanad u haysta marka waxaa lagu darayaa marka aqwaasha imaamu shaafici mid ka midou noqonay leanna hore u sheegay isaga qowl kasta oo uu meeshan ka soo wariyay shaafici sanadu u haystaa tirmidi wuuna sheegay sanadkiisa marka warkaas war sax kama duwana dadka kale oo madhabka noo soo guurinayaan iyo tirmidi tirmidi baaba laga yaabaa inuu weyn yahay qaala wayurwaa can اlxasan اlbasriyi ama qowl qadiima ha noqdo ama mid kale ha noqdo xasanulbasri waxaa laga warinaya anahu qaala inuu yidhi inaha tadacu salaata hamsiina yowman konton bay ka tegaya idaa lam tara duhra qaala wayurwa can caطaa'i bni abi rabaax washacbiy sitiina yowman lixdan intaana marka intii ugu badnayd u ahay marka danaaguhu afartan ka hor hadduu ka go-o haddana inay iska joogaana haalib ilaa afartankii ma dhammaysan inay leeyihiin marka waa in salaada la faro marba haddii labaatan beri dhiig ad uga go soddon uga go-o salaadeeda inay bilowdo ayb qaala baabu maa jaa fi اrajuli yatuufu calaa nisaa'ihi biguslin waaxid baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay jaa-a ku yimid fi rajuli qofka yatuufu calaa nisaa'ihi naagihiisa ku wareegayo jimaacay biquslin waaxidin hal qubays dhowr naag buu leeyahay midaanuu jimaacaya oo ka tegaya midaan buu jimaacayaa wax qubaysana uma dhexaysiinay meeshaas marka wuxuu ka rabaa qubayska la tilmaami doono xukunkiisa waa inuu sunno yahay waajibka uma dhahay qaala xadaana bundaar moxamed bnu bashaarin qaala xadaana abu axmed huwa abu axmed aلzubayriyu mxamed bn cabdillahi bn zubayr qaala xadaana sufyaan can macmarin can qataada can anasin ana nabiya sal l slama kaana yatuufu calaa nisaa'ihi naagihiisa ayuu ku wareegi jiray yacni waa jimaaci jiray fii guslin waaxidin hal qubays hal mar buu qubaysan jiray bis ayb qaala wafi lbaabi can abi raafic qaala xadiidu anasin xadiidu xasanu صaxiix whuwa qowlu gayri waaxidi min ahli اlcilmi weeyaan minhum alxasan اlbasriyu anlaa ba'sa dhib male an yacuuda inuu jimaaci ku laabto qabla an yatawadaa intuunan weyse qaadanin yacnii qofku haweentiisiibuu jimaacay maalan mar labaadna inuu jimaaci kara isagoon weyse la imaanin weyso isagoon u dhexaysinin marka xadiidka weysada sheegaayo waa sunna marka weysadaasi waajib maa lanna marba haddii nebigu sameeyey dhowr jimaac wax weysanaynan u dhexaynin laa bas qaala waqad rawaa moxamed bnu yuusuf can hada xadiidkan buu kawariyey can sufyaana faqaala wuxuu yidhi can abi curwata can abi lkhaaab can anas meeshaa marka waa laysku xujeeyaa sanadkan kii hore leh huwa huwa abu curwa waa macmar abulkhaaab waa qataada ninbaa marka muxadisiintii hore ahaa nin nimanuu ku xujeeyey marka asmaada inay yaqaanaan in kalu fiirinaya markaasuu yidhi ii sheeguu yidhi marka abu curwata can abilkhaaab can abi xamza can inabiy sal l slam ken waa macmar can qataada can anas anasna abu xamza la yidhaahdaa qataadana abulkhaaab macmarna abu curwa la yidhahda waa intaas wa abu curwata huwa macmar bnu rashid wa abulkhaaab qataadat bnu dicaama qaala waqad rawaahu bacduhum can moxamed bni yuusuf can sufyaana can ibni abi curwa qaara ibni geliyeen can abilkhaaab huwa khaun wasaxiixu can abi curwata can abilkhaaab sidaasa sax baabu maa jaa ida araada an yacuuda tawadaa baabu bayaani maa kii cadayntiisii buu baabaya jaaa ku yimid idaa araada hadduu doono ninku an yacuuda inuu u laabto ehelkiisa jimaac ugu laabto tawadaa waa weyse qaadana wixii ku yimid qaala xadaanaa hanaadun huwa bnu sariy qaala xadaanaa xafs bnu ghiyaathin can caasimin alaxwal can abilmutawakil abilmutawakil annaaji caliy bnu daawuud kunyadaanu magac dheeryahay iqatun akhraja xadiidahu asxaabu lkutub sita can abi saciidin alkhudriyi can اnabiyi sal l slam qaal ida ataa axadukum ahlahu midkiin hadduu ehelkiisa u tago uma araada ou doonaan yacuuda inuu u laabto falyatawada ha weyse qaat baynahumaa dhexdooda wuduuan weyse qaad ha u dhexaysiiya falyatawada marka amarkan waa amru nadbin amru iijaab maaha maxaa ka sarfinaayo xadiidkii hore ma fahamteen xadiidkii horea wujuubka sarfinaayo weliba xataa amarku waa amru irshaad amru irshaad waxaa la dhahaa ninkaas waxa u fiicana lagu toosina inuu amru irshaad yahay waxaa ku tusaayo riwaayada xaakim wariye ee saxiixa ayb xaakim marka xadiidkanuu wariyey mustadraguu ku wariyey can muslim ibni ibraahim can shucbata can caasim kadib isnaadku waa sidaan can abilmutawakil can abi saciid markaasuu yidhi wuxuu ku daray marka falyatawada markaasuu yidhi fainahu anshadu lilcawdi riwaayada xaakim saasay ku dareen fainahu weyseqaadka ayaa anshadu firfircooni gelin badan lilcawdi noqoshada yani weyse hadduu udhexaysiiya waa firfircoonaana sidaasuu leeyay marka fainahu anshadu lilcawd waa amru irshaad marka saana kuu fiican u ayb xaakim marka wuxuu yidhi shucba ayaa la gooni noqday buu yidhi fainahu anshadu lilcawdi dan de shucbana waa imaam ibnu xajar wuxuu yidhi shucba lama gooni noqonine muslim ibnu ibraahiimka ka warinaya shucbaa la gooni noqday isaguna waa iqo buluuqulmaraamka fiiri marka saddexdan xadiis waa keenay kii horeu keenay falyatawada baynahumaa wuduu'an uu keenay wazaada alxaakimu buu yidhi fainahu anshadu lilcawd saddexdii xadiid ee baabka ku soo arooraybuu wax yar saddex sadar camaloo ku keenay marka wuxuu ka wadaa marka amarkii hore waajib maaha wujuubka waxaa sarfinaa xadiidka kale amarka laftirkiisa waa amru irshaad fa inahu anshadu lilcawd baa caddaynaysa marka kitaabkaas waa isku isaga dhan marka yacni cilmi badan iyo axkaam badan buu adiladeeda meel isugu keenay kitaab marka uu mukhtasar ka dhigay w qofkii marka kutubtan waaweyn yaqaanaa aad kitaabkaas yani u faa'iideey kara ama wax ka keeni kara dadku badanaa waxay u maleeyaan kitaab iska hoose oo yar nin walbaa marka wuxuu ku leeyahy waa soo mare waa aqaan kitaabkaas haddii imtixaan rasmi ah la isaga qaado inta fahmayso waa yaryihiin lianna khulaasadii fatxulbaariga waaye buluuqulmaraamka mas'alo aad fatxulbaariga ku aragto oo uu yacni nafta isaga qaaday ibnu xajar ee uu aqdi iyo raddi hebel saanuu ku tegay waxaanu daliishaday saana loogu jawaabay kan wixii doodaas dhan ayuu soo koobaa isaga marka wixii adiladii buu kusoo meeshu dhigaa qofkii markaan fatxiga ka warqabin ma fahmayo waxaan dhan wuxuu u moodayaa takraar iyo wax iska soo noqnoqonayo bis un inay yihiin marka kitaabadan annaga waxaan ku akhrisanaa boobsiis iyo orod iyo qandadaf badanaa ku jirta qofkii waa dhameeyadaasuu ka rabaa bis hadhowna marka wuxuu leeyahay kitaabka waa aqaanaa mana yaqaana marka haddii aa kitaabka manhajkiisa hesho waxaa ka fiican kitaabkaas inaad dhammayso waxaa ka roon kitaabu dahaara iyo kitaabu salaa iyo kitaabu zakaa manhajka kitaabka oo u socdo inaad inta fahamto inta kale markaas haddii lagu didiyo waa laga yaabaa inaa fahamta laakiin horena lagama fahmin gadaalna lagama fahmin badanaa ayb qaala wafi lbaabi can ibni cumar xadiiu abi saciidin xadiiun xasanu saxiix wahuwa qowlu cumar bni اlkhadaab waay waqaala bihi hayru waaxidi min ahli اlcilmi baa yidhaahdeen qaaluu ida jaamaca rajulu ninku haddii uu jamaaco imra'atahu xaaskiisa uma araada uu doono an yacuuda inuu ku laabto falyatawadaaha weyse qaato qabla an yacuuda intuunan u laabanin wa abulmutawakil ismuhu caliy bnu daawuud wa abu saciidin alkhudriy ismuhu sacd bnu malik bni sinaan baabu maa jaa ida uqiimat isalaatu salaada haddii la aqiimo wawajada axadukum lkhalaa midkiinna ou dareemo musqul iyo xaajo uu iska dareemo falyabda bilkhalaa'i musqusha ha kusoo bilaabo salaadii waa la aqimo midkaadibaa hayso saxaraa hayso musqusha ha gala khushuucay tagsiini qaala xadaanaa hanaadun qaala xadaanaa abu mucaawiya huwa mxamed bnu dariir moxamed bnu khaasim adariir can hishaam bni curwata can abiihi can cabdillaahi bni alarqam qaala uqiimat isalaatu baa la aqimay faahada biyadi rajulin faqadamahu salaadii baa la aqimay cabdullahi bnu alarqam marka nin buu gacantiisa soo qabtay waa hormariyey wa kaana imaama alqowmi dadkii meeshaa jooga imaamkoodowna ahaa isaga waqaala wuxuu yidhi samictu rasuula اllahi sal slam yaquul nebigo dhahayaan maqlay ida uqiimat isalaatu salaada haddii la aqimo wawajada axadukum اlkhalaa'a midkiinna musqul ou dareemayo u baahan yahay falyabda' bilkhalaa'i musqusha ha ku bilowdo xaajo gud ayb qaala wafi lbaabi can caaishata waabi hurayrata wahawbana waabi umaama qaala xadiidu cabdillahi bn اlarqam xadiidu xasanu صaxiix hakada rawaa malik bnu anas wayaxya bnu saciidin alqaطaan wagayru waaxidi min alxufaad can hishaam bni curwata can abiihi can cabdillahi bni alarqam raggaas marka malik yaxya bnu saciidin alqaطaan abuu mucaawiya saas u wariyeen warawaa wuhaybun uhayb bnu khaalid albasri waay wagayruhu can hishaam bni curwata can abiihi can rajulin can cabdillahi bni alarqam can rajulin bay soo geliyeen meeshaa marka waa iskhilaafeen ayb daxaawi mushkilulaahaarku kusoo saaray ayb laakiin asawaabu isqaadu rajul waay ninka inaanu ku jirin meesha qaala wahuwa qowlu gayri waaxidin min asxaabi nabiy sal l slam iyo wataabiciina way wabihi yaquulu axmedu wa isxaaqu qaalaha waxay yidhaahdeen laa yaquumu ila salaati salaada uu istaagi maayo wahuwa yajidu shay-an isagoo wax dareemaya min alghaa'iqi walbowli ah wa qaalaha waxay yidhaahdeen in dakhala fi salaati salaada hadduu galo fawajada shay-an uu dareemo min dalika kaagaas ah falaa yansarif yownan ka bixin salaada maa lam yashqalhu haddaynan mashquulinaynin yacnii salaaddii baad gashay musqulaa u baahatay haddii aynan ku dhibayninoo wax aad a ugu dhibtoonayso khushuuca kaa tagsiinaya aynan ahayn ha ka bixin salaada de wax aad la taagnaan kartaba haddaynan ahayn markaa waa ka baxay salaada wa qaala bacdu ahli lcilmina waxay dhaheen laa baasa dhib male an yusalliya inuu tukado wabihi ghaa'itun aw bowlun isagoo saxareeya kaadi ay hayso maa lam yashqalhu dalika can isalaa kaagaas hadduunan salaadii ka shuqlinin qofkii maalan kaadii waxbaa hayso iyadoo kaadidii hayso salaada galay aadna uma darna waa tukada salaadiisa waa ansaxay wax dhiba ma lahan marka yani falyabda' bilkhalaa'idan amarkaani marka waa amar oo qofka saasa u fiican waa amru istixbaab waajibnimo haddii laakiin de wixii ay kaba fakan rabaan oo kale markaas inuu isdila maahan waxaa laga yaaba u adkaana marka baabu maa jaa fi lwuduui min almawطi'i baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu baab yahay jaa-a ku yimid fi lwuduu'i weysada min almawطi'i waxa lagu istaago ayb shayga uu qofka kusoo istaago cagtiisa iyo ugula istaago ama maradii iyo markaa ay gaarta iyo wxuu lagu istaagay dartiis in laga weysaysto wxuu ku yimi qala xadaثna qtaybة qala xadaثna malik bnu anas can mxamed bni cumaarata can mxamed bni ibrahim can umi waladi lcabdالraxman bni cawf qaalat waxay tihi qultu lumi salmta waxaan ku yidhi ini imraأaة haweeney baan dhahay udiilu daylii waxaan dheereeyaa faraqyadayda marada yani aan watee saakada ah ama cambuurka daraftiisa waa dheereeyaa meeshaa marka ibnu cabdilbar wuxuu yidhi waxaa laga qaadanayaa naagaha xilligaas in la yaqaanay wax mashhuura inay ahayd maryahoodu inay cagaha ka hooseeyeen dhulka markaa ay jiidaysay maradoodu leanna maxaa yeeley wuxuu leeyahay gomadda ama ama cagtu waa cawro gomadahoodu marka ama cagahooda ma faydnaa jirin marka iskaalsooyin iyo khufafna ma qaada jiro inuu leeyahay ibnu cabdilbar saa darteeday marka haweeneydan u leedahay marka umusalama ay u leedahay ini imra'atun udiilu dayli nebigana waa kii u ogolaaday ilaa diraac diraacaas marka hadda meesha laga bilaabayo nisfu saaqa miyaa laga soo bilaaba saasay u badan tahay waxaan ujeedaa yurkiina shibran markii dambena muxuu yidhi diraacan uma diraacan laa yazidna diraaci marka markii hore xadiidku warkiisa wuxuu soo ahaa nisfu saaqa nimankaa laga soo hadlaya marka nisfu saaqi ka bilow shanshada bartankeedo kale markaa ka bilowdo dhudhun hoos sii aadi marka dhudhunkaas marka wuxuu noqonayaa wax cagteeda iyo ciribteeda qaryo dabca wax weynin badanna ma noqonayo halkaas maraayana ma noqonayo wa amshii fi lmakaani alqadiri waxaan kula soconayaa meel wasaq ah fa qaalat waxay tidhi marka faraqii wasaqdii waxbaa gaaraya see la yeela fa qaalat waxay tihi qaala rasuulu llahi sal ll ly slam yuطahiruhu maa bacdahu waxaa dahiraya dhulka ka dambeeyo ayaa nadiifinaya marka yuahiruhu yudahiruhu maa bacdahu maxaa laga wadaana ma waxaa laga wadaa hadday najaas soo taabato dhulkan dambo ay maraysaa qallajinayo waana daahir maradii miya may saas maaha najaas aad u jeedo hadday maradii taabato laabudda in la dhaqo way najaastaas istixaalo iyo qoraxaa yeeshay iyo caro kalaa uu kor maray iyo maaha imaam axmed saasuu kaleu leeyahay imaamu shaafici saasuu maray imaam maalik sidaasuu maray a'immadii marka xadiidkan waxay ku fasireen wasaqda la sheegaayo waa wax adiga aad ka ashashayso oo qashin hadda najaasnimadiis aan la hubin waay xoogaa maradii qofka ama qashin qallalan wax iska qallalan meel ka qoqoyaan iyo wax kale oo maradu ay daraf darafteeda soo raacday kaasoo kale marka haddaad dhulkii kale ee qallalnaa kusoo marto isagaa kuu nadiifinayo waay ee maahan marka najaas maradu soo qaadaybaa dhul kalaa nadiifinaya maaha najaastu laabudda in biyo lagu dhaqo waayadiidkan marka macnihiisu saas waa ibnu cabdilbar baa aad u sharxay kitaabka tamhiidka leanna xadiidka imaam maalik muwada u kusoo saaray qaala warawaa cabdullah marka ayb wuxuu leeyahy marka wahada cindahu calaa anahu laysa tahiiran min najaasatin liana anajaasata cindahu laa yuطahiruha ila almaa waa imaam maalik wainamaa huwa tandiifun waa iska nadaafad wahuwa qowlu zufar washaaficiy waasxaabihi wacan axmeda laysa hada cindii cala anahu asaabahu bowlun kaadibaa marada gaartay maahan buu leeyahay famara bacdahu cala alardi anahaa tudahiruhu sidaa maahan uu leeyahay marka waa wixii un qalalan iyo wax lamida qala wrawى cbdالlah بn mubaarak hada الxadiiث can malik bn anas can mxamed bni cumaarata can mxamed bn ibrahim can umi waladi lihuud bni cabdالraxman bni cawf can umi slma wahuwa wahmu wainama huwa can umi waladin librahima bni cabdالraxman bni cawf can umi slmta whada صaxiix qaala wfi lbaabi can cabdillahi bni mascuudin qaala kunaa nusalii maca rasuuli lah sal l slam nabigaan la tukan jirnay walaa natawada'u min almawdi'i wax aan kusoo joogsanay dartiisna maanan ka weyse qaada jirin ayb wixii marka najaasnimada aan lagu hubinoo kabaha iyo waxaas ana dhulka ayumbaa laysaga rugaya qaala wahuwa qowlu gayri waaxidin min ahli lcilmi waayo qaaluu idaa wadi'a arajulu ninku hadduu kusoo istaago cala almakaani alqadiri meel wasaq ah anahu laa yajibu calayhi ku waajibi maayo qaslu lqadam lugta inuu dhaqo ilaa an yakuuna radban waxaas inay qoyan yihiin maani fayaqsilu ma asaaban haddii wuxuu ay qoyan yihiin wixiina najaas iyo waxa ay yihiin dabcan waa dhaqa hadday qallalan tahay lugtuna qallalan tahayna waxma dhibaysa shay qallalan shay qallalan ma najaaseeyo baabu maa jaa fi tayamumi tayamumka waxay kusoo arooray cadayntiisiibu u baab yahay yani baabkaanaan ku daraynaa iyo baabka kale kitaabu dahaara dhammaanaya marka qaala xadaanaa abu xafsin wa huwa camru bnu caliyin alfallaas buu yiri abu xafs albahili asayrafiyu hiqat xaafid qaala xadaanaa yaziid bnu zurayc ayb wahuwa yaziid bnu zurayc albasriyu abu mucaawiya iqat habtun akhraja xadiidahu asxaabu kutub sita qaala xadaanaa saciidu huwa saciid bnu abi caruuba wa huwa iqat xaafidu kahiiru tadliisi waاkhtalaa wa kana min ahbat الnaasi fi qataada haddana isagoo ka warina soo maa can qataadata can casrata huwa casrat bnu cabdiraxmaan alkuufi shaykhu liqataada iqat can saciid bni cabdiraxmaan bni abza huwa alkhusaaciyu iqat ayضa أخرج xdيثه أصحاب الكتب الستة عن أبيه عن عmاr بن yاsر أن النبي صلى اه علي وسلم أmrه بالتيمم للوجه والكفayn نبgu wxuu أmray تيمم buu أmray wejiga iyo labada calaacalood marka صفة تيمم ama أعضاء التيمم تيممka wxuu leeya mrka أعضاdiis waa wejiga iyo labadan calaacal sideeda marka waxaa soo aroortay wain kuntum mardaa aw calaa safarin aw jaءa axadu minkum min alghaa'iti aw laamastum الnisaa falam tajiduu maءa fatayamamuu saciida طayiba famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum qur-aanku aydiikum yiri gacmou sheegay gacanta marka inta laga bilaabo ilaa inta gacan wa see marka gacantaasi ilaa xadkeedu waa halkee laba xadiid baa ugu xoog badan wax ku soo arooray gacanta taxdiidkeeda mid waa kana xadiidi camaar oo lilwajhi walkafayni buu leeyahay xadiidka kalena waxaa weeyaan xadiidi abi juhaym ibni sima markii nebiga derbiga uu u degdegay famasaxa wajhahu wayadayhi buu yidhi kaasna marka wayadayhi buu yidhi midkaana kafayhi buu yidhi waa isfasirayaan marka yadda ilaa intaas waxaa laga taym ilaa xusullada xadiid wuxuu ku soo arooray ibnu cumar marfuuc maahan laakiin waa mowquuf calaa bni cumar marka haddii marfuuc lahaayo mowquufka xoog ma yeelana marka marfuuca nebigaa lagayaa laga wariyay mowquufkuna ibnu cumaraa ku ijtihaaday marka de xadiidkii rasuulkao yaallo ijtihaadka saxaabada markaas ma loo leexanayo xadiidkanna bukhaariyo muslim baa warinaya lilwajhi walkafaynka sheegaya qala whuwa qala xadiiu camaar xadiiu xasanu صaxiix waqad ruwiya can camaari min gayri wajhin wahuwa qowlu gayri waaxidi min ahli اlcilmi min asxaabi الnabiy sal slam weeyaan minhm caliyu camaaru wbnu cabaas wagayru waaxidi min ataabiciina minhm ashacbiy wacطaa makxuul qaluu atayamumu darbat lilwajhi wاlkafayn hal darba waay wejigii labada calaaclo wabihi yaqulu axmedu waisxaaq wqala bcdu ahli اlcilmi minhm ibn cumar wjaabiru waibrahim wاlxasan atayamumu darbat lilwajhi wadarbat lilyadayni ila lmirfaqayni wabihi yaqulu sufyaan wamaliku wbnu lmubaarak washaaficiyu kanay iyagu qaateen marka laakiin ibnu cumar de waa qowlkiisa maahan rasuulka inuu ka warinaya maaha qaala waqad ruwiya hada alxadiiu can camaarin fi tayamumi anahu qala alwajhu wاlkafayn min gayri wajhin hal waj wax ka badan baa lagaga wariyey camaar oo dhahayo alwajhi walkafayn waqad ruwiya can camaar waxaa laga wariyay anahu qaala inuu yidhi tayamamna maca nabiy sal l slam ila almanaakibi walaaabaad waa taymumsaneen oo nebiga la joogno ilaa wuxuu leeyahay ilaa iyo garbaha kilkilaha intaas dhan baan marinay laakiin xadiidkan sida ka muuqato isnaadkiisa ama yanii matnigiisa duruqda uu ku yimid waa ficil ayagu ay sameeyeen saxaabada markaas laba arrin in lakala fahmo waa iyagaa saan sameeyey ilaa intaasay masaxeen nebiga laakiin sida isaga uu baray markii dambe waa ka duwanayd sidaas waa kii uu yidhi inamaa kaana yakfiika an taquula biyadayka haakada hal darbuu dhuftay famasaxa wajhahu wa daahira kafayhi marka midna nebigaa baray midna iyagaa ku ijtihaaday marka midii nebigu uu baray marka ma lagu cilayn karaa iyaga tay ku ijtihaadeen maya qaala fadacafa bacdu ahli اlcilmi xadiida camaar marka can اnabiy sal l slam fi اtayamumi lilwajhi wاlkafayn lamaa ruwiya canhu markii laga wariyey xadiidu lmanaakibi wاlaabaad qaar baa kafaynkii xadiidkii ahaa daciifiyey markii camaar uu haddana yidhi waan tayamumsannay ilaa kilkilaha see loogu daciifinaa midaasna waa iyaga ijtihaadkooda kana midana tii nebigu uu baray waaye waxaana kutusaa inay saa tahay markii nebigu dhintay camaar dadka isagaa bari jiray tayamumka wejiga iyo kafaynkuunu ku bari jiray bis xadiidkii kale wuxuu aha fatamacaktu kamaa yatamacaku alximaar ama adaabbatu waxaas dhan waa ijtihaad waa inta aan la barin sida loo tayamumsado qaala isxaaqu bnu ibraahim xadiidu camaar fi tayamumi lilwajhi wاlkafayn huwa xadiidu صaxiix waxadiidu camaar tayamamna maca nabiy sal l slam ila almanaakibi walaabaati laysa huwa bimukhaalifin lixadiidi lwajhi wاlkafayn ma khilaafayo yidhi lianna camaaran maxaa yeele lam yadkur ma sheegin ana nabiya sal l slam amarahum bidalika fiirde markay ilaa kilkilaha wadeen nebiga ma amrinuu leeyahay miska hor imaanayaan marka wainamaa qaala waxa uu yidhi ayb facalnaa ayuu yidhi kada wakada ayaan samaynay falamaa sa'ala nabiya sal l slam markuu nabiga su-aalayna amarahu bilwajhi waalkafayn wejigii kafaynkiibuu amray marka ku baray wdaliilu calaa dalika waxaana taa daliilu ah maa aftaa bihi camaaru bacda nabiyi sal l slam wuxuu fadwooday fi tayamumi anahu qaala alwajhi waalkafayn fafi hada dilaalatun ayaa ku sugan anahu intahaa ilaa maa callamahu nabiyu sal l slam markii ugu dambeeyey wuxuu ku dhammaaday camaar warkiisa wixii nebigu uu baray oo ah wejiga iyo kafaynka masaladan marka tirmidi aad buu u taxliiliyay ishkaal badan oo ku geli lahaana waa naga saaray qala xadaana yaxya bnu muusa wa huwa almulaqabu bhat qala xadaana saciid bnu sulaymaan wahuwa dabiyu abu cuثmaan albasriyu iqat rawa lah asxaabu اlkutub الsit qala xadaana hushaymu can muxamed bni khalidi اlqurashiy can dawuuda bni xusayn ninkan marka muxamed bnu khalid alqurashi waa majhuul majhuul min asadisa أhraja xadiiثhu abu dawuud fi اlmaraasil wالtirmidiyu can dawuuda bni xusayn wa huwa hiqat ila fi cikrima warumiya bira'yi اlkhawaarij akhraja xadiiثhu asxaabu اlkutub الsita can cikrimata waa kama halkan marka laba cilaa ku jirto moxamed bnu khaalid oo majhuula iyo ninkan daawuud bnu xusayn oo cikrimo ka warinaya isaga waxaa la yidhi hiqat ila fi cikrima jarx muqayadaa ku dhacay can ibni cabaasin anahu su'ila can اtayamumi faqaala in allaha qaala fii kitaabihi alla kitaabkiisa wuxuu ku yidhi xiina dakara alwuduu'a markuu sheegay faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi wa qaala fi tayamumi famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum wa qaala wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahuma fakanat isunatu fi lqaطci alkafayn gooyntu waxay noqotay tuugga in laga gooyo kafka inama huwa lwajhu ayb fakanat الsunatu fi اlqaطci alkafayn kadib muxuu kuu dhigay inamaa huwa اlwajhu wاlkafaani yacni tayamum wejiga iyo kafaynka weeyaan tayamumka u jeedaa tayamumkiina waa wejiga iyo calacalaha qaala اlimaam abu ciisa hada xadiiثu xasanu صaxiixu غariib baab fi اrajuli yaqra'u اlqur'ana cla kuli xaali ma lam yakun junuban ayb qofka qur-aanka akrinaayo calaa kulli xaalin waqti kasta maa lam yakun junuban haddaanu janaabo un qabin inta kale inuu akhriyay qur-aanka qala xadaana abu saciidin ilashaj qala xadaana xafs bnu khiyaaf cuqbat bnu khalidin qala xadaana alacmash wbnu abi leyla can camri bni murata can cabdillahi bni salima wahuwa cabdullahi bnu salimata almuraadiyu warbaa ninkan ku jiro can caliyin qaala kana rasuulu llahi sal l slam yuqri'una alqur'ana nebiga qur-aanka ayuuna akhrisiin jiray calaa kulli xaalin xaalad kasta maa lam yakun junuban hadduusan junubba ahayn haddaanu janaabo qabin qur-aanka waa noo akhri jiray kor marka junubku inuusan qur-aan akhrinaynin xadiidkan laakiin dacfi baa ku jira oo cabdullaahi bnu salima ayaa war ka yimid qaala alimaam abu ciisa xadiidu caliyin xadiidun xasanun saxiix isaga waa saxiix wabihi qaala hayru waaxidin min ahli اlcilmi min asxaabi الnabiy sal l slm wataabiciina qaluu yaqra'u rajulu اlqur'ana buu akhrinaya calaa hayri wuduu isagoon weyse qabin qur-aanka waa akhrin karaa walaa yaqra'u fi lmusxafi musxafka ka akhrin maayo ila wahuwa aahiru isagoo daahira maan wabihi yaquulu sufyaan thawriy washaaficiy axmed waisxaaq ayb qaala baabu maa jaa fi lbowli yusiibu larda wuxuu ku yimid kaadida dhulka asiibayso caddaynteediibu u baabyahay kaadi hadday dhulka gaarto seel dhulka loo dahira kaadidaa looga dahirayaa biyo in korka looga shubo qaala xadaana bnu abi cumar wasaciid bni cabdiraxmaan almahzuumiyu qaala xadaana sufyaan bnu cuyayna can الzuhriyi can saciid bn اlmusayab can abi hurayrata qaal dakla acraabiyun اlmasjida nin reebaadiya masaajidka soo galay wاnabiyu sal l slm jaalisu nebiguna uu fadhiyo fasallaa waa tukaday falamaa faraqa qaala markuu salaadii ka baxay buu yidhi allahuma arxamnii ilaahu i naxariiso oo muxamedanna u naxariiso walaa tarxam macanaa axadan qof kalena ha noola naxariisana inaga macayn faltafata ilayhi nabiyu sal l slam nebigaa milicsaday faqaala laqad taxajarta waasican shay waasaca ayaad mancisay falam yalbat maba nagaanin ninkii reebaadiyaha ambaala fi lmasjidi masaajidkuuba ku kaadiyey fa asraca ilayhi naasu dadkiibaa u degdegay xaggiisa faqaala nabiyu sal l slam ahriiquu calayhi sajlan min maain ku daadiya meesha kaadidaa korkeeda sajlan wadaan min maain biya meeshaa marka waxaa laga qaadanaa kaadida bani aadamka inay najaas tahay laba waxaa kaloo laga qaadanayaa najaas in biyo un lagu suuliyo dhulkaas lama dhihin qoraxdaa qallajinayso iska daaya caro kale korka uga shuba lama dhihin ayb waxaa kaloo laga qaadanayaa biyuhu hadday ayagu najaasta ku soo arooraan inay ay daahirinayaan marka waxaa kala duwan wuruud lmaai cala najaasati iyo wuruud najaasati cala almaa ayaa kala duwan haddii najaastu ay biyaha ku timaado kaadi yaroo kale biyo lagu shubay kaadidiibaa marka timid oo biyihii ku kor timid markaas biyuhu hadday badan yihiinna de qulitain gaarayaan aynan ay isdooriyaan waa najaas haddayna isdoorsoominna maya hadday biyuhu yar yihiinna waaba najaasoobeen halkan laakiin biyaha ayagaa najaasta kor yimid biyihii najaastiyo meel taale biyihiia laga kor keenay waa daahirinayaan markaas wuruud lmaai cala najaasati wuruud najaasati cala almaa saasay ku kala duwan yihiin ayb marka ma la dhahayo wadaantan waa yar tahay iyo biyaha markay isku darmaan najaas kale le ma ka soo baxayso ma la dhahayo kama soo baxayso markaan biyihii baa kor yimid xadiidkaanaana laga qaataa waxaa kaloo xadiidka ku jiro iyada lafteeda biyaha ayb biyaha laftooda marka meesha lagu shubo waa sii soconayaan marka najaastii meesha taalla iyo biyihii ku kor yimid oo wada jiro ayaa meel kale oo qallalan sii marayso meeshaa marka waxaa lagala baxaa waa daahir biyahaas dambe waana meesha ay kala baxaan khusaalada waxaa la yidhaha waa daahir haddii mare maalan biyo kor looga keeno mare najaas ahayd haddii biyo kor looga keeno oo maradii lagu dhaqo oo baaf iyo wax lagu hooriyo biyahaas mustacmal ha ahaadaan laakiin iyagu daahir ma yihiin mudaahirnimada xagga noo dhig waxma daahirinayan xagga noo dhig laakiin iyaga maxay noqonayaan daahir ma noqonayaan haa haddaysan ka badnaanin intii hore hadday ka bataan ay leeyihin maya laakiin haddaynan ka badnaanin daahir waa tanay u daliishanayeen marka meeshaan marka biyihii iyo najaastii layskula shubo meel kaley tegayaan hadday najaas tahay biyahaasi dhulka un najaasa lasii badiya rasuulku maunan dhaheen sala allahu calayhi wasalam marka xadiidkan fiqhi badanay ayaa laga bixiya ayb uma qaala inamaa bucithtum muyasiriina walam tubcathuu mucasiriin waxaa laydin soo bixiyey inaad dadka u fududaysaan inaad cuslaysaan laydinma soo saarin qala saciidu qala sufyaanu xadaanii yaxya bnu saciid can anas ibn malik naxw hada qala wfi lbaabi can cabdillahi bni mascuud bni cabaas wawaathilata bni lasqac qala alimaam abu ciisa hada xadiidu xasanu صaxiix wاlcamalu cla hada cinda bacdi ahli اlcilmi wahuwa qowlu axmada waisxaaq waqad rawaa yunusu hada اlxadiiثa can الzuhriyi yunus bn yaziid ilayli can الzuhriyi can cubayd اllahi bni cabdillahi can abi hurayrata آخر kتاب الطهاaرة أم آخر kتاب الوضوء والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد